waxaa sii xoogaysanaya xiisada u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo eliteria iyadoo addis ababana lagu eedeeyey inay hurinayso xiisada ka dhex taagan labada dhinac xukuumadda asmara ayaa markii ugu horreysay jawaab ka bixisay hanjabaadii ku baaqaysay colaaday ugu timid jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya hadallada xanafta lah ee kasoo baxay xukuumadda addis ababa ayay dowladda eliteria sheegtay inaysan u dulqaadin karin wasiirka wasaaradda warfaafinta eliteria ayaa tilmaamay in ifafaallo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu kasoo muuqdo geeska afrika waa jaranaal la xamaasadaysan ajandaha cadowtooyo ee ka dhanka ah eliteria wuxuu doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato dekeda magaalada casab ee eliteria ayuu yiri yemeni gabra maskal oo ah wasiirka iclaamka ee xukuumadda asmara mar uu ka jawaabayay hadallada colaada ku baaqayay ee kasoo baxay jarnaal ka tirsan dowladda xabashada etoobiya